kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal markastoo aad joogtaanba kusoo dhawaada warka barqo idaacadda radio kismaayo anigoo ah maxamuud siciid axmed ayaana idiin akhrin doona aan ku bilaabe ciidanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed ayaa gacanta kusoo dhigay xubin ka tirsan al-shabaab kaasi oo saraakiisha ciidamada ay sheegeen inuu doonayay inuu si dhuumaalaysi ah kaga safro garoonka diyaaradaha beedhabo si uu falal amni darro uga soo fuliyo magaalada gaalkacyo xubinta ka tirsan al-shabaab oo magaciisa lagu sheegay ibraahim cabdulaahi jaamac oo gudaha al-shabaab looga yaqaanay fahad ayaa sheegay in aabihiisu ku tashkiiliyey kubiirista al-shabaab isagoo ku sugan magaalada gaalkacyo islamarkaana uu tababar kusoo qaatay degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe waxa uu sheegay in markii laga qabanayay garoonka diyaaradaha baydhabo madaxda ka sarraysa ay ku amreen inuu tago magaalada gaalkacyo oo uu ku dhashay si uu falal amni darro uga geysto saraakiisha ciidanka hay-adda nisa ee koonfur galbeed ayaa sheegay in ninkani ay xogtiisa hayeen muddana ay ku raad joogeen dhinaca kalena madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni oo ololihiisa doorashada ka wada deegaano ka tirsan gobolka mudug ayaa si badban ugu jawaabay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo siyaasiyiinta diidan habka uu deni u wado arrimaha doorashooyinka madaxweyne siciid deni waxa uu sheegay in habka doorashooyinka qof iyo codka ee puntland ay noqonayso xukuumaddii ugu horreysay ee bilowda balse ay jiraan dad wax magarato ah oo isku dayaya in ay dadka marin habaabiyaan waxa uu hadalkiisa oo intaasi ku daray madaxweynaha puntland in marnaba aysan jirin cid hor istaagi karta doorashooyinka qofka iyo codka islamarkaana go-aanka uu ugu dambeeya uu ku jiro gacanta dadweynaha ugu dambeyntiina la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa habeenkii axaddii la kulmay dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan xilli ay xiisad u dhexayso aqalka cad iyo boqortooyada wakaaladda wararka dowladda sacuudiga ee s b a ayaa sheegtay in kulanka jack sullivan iyo dhaxal sugaha maxamed bin salmaan uu ka dhacay magaalada jidda goor dambe sullivan ayaa ka qayb galay kulan dhex maray dhaxal sugaha la taliyaha amniga qaranka indiya ajid doval iyo la taliyaha amniga qaranka imaaraadka carabta sheekh tahmoon binu sayid al nahyana bayaan ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu xaqiijiyey kulanka ayada oo lagu sheegay in ujeedka uu ahaa in sare u qaadista aragtida ay wadaagaan ee bariga dhexe oo noqda gobol barwaaqo ah ammaana ah kuna xiran indiya iyo dunida inteeda kale guud ahaan dhegaystayaal warkii barqo aad kala socoteen idaacadda radio kismaayo waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigu waa maxamuud siciid axmed tan intaynu ku kulmi doono warkan warka xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo ammaano allah